Waxaa sare u kaca aad u baahsan laga dareemayaa qiimaha hilibka xoolaha gaar ahaan ariga ee suuqyada jowhar. Sare u kacan ayaa waxaa sababay hilibka xoolaha gaar ahaan ariga oo helay suuq dhoofin ah. Qaar ka mid ah ganacsatada hilibka iibisaha ayaa ka warramaya waxyaabaha keenay.
neefka cadiinta ee toddobaatan doolar siddeetan doolar hadba soo u kala fiican yahay lixdan konton aa u yar badeecadaha kawaanka aan ku haynana kiilada shan doolar lix doolar aa kala iibsanaa waxaa naga iibsada nawaaxiga tuulayaalkana saaran afarta barjo aa nooga yimaada naga ganacsanaa Ee, neefka cadiinta ee qaal waaye raqiis ma ahan xoolaha daacidana lama qali karo dadweynaha makaa iibsanaayin Haa, kiilada shan doolar lix doolar aa iibsanaa Ee, tafaariiqna waa gadnaa ximin waa gadnaa sarar waa gadnaa jeeni waa gadnaa calool waa goobeynaa tafaariiq iyo jimlaba waa gadanaa kiiladiisa idaa lix doolar aa la iibiyaa ircad kale shan doolar isku lacag ma aha idaa la jecel yahay cudurro badana idaa u fiican yahay lasoo sheegay sida sokorta dhiikarka karastaroolka idaa cudurro badan ay daawo u yihiin waa lasoo sheegay hadda idaa waa la xiiseeyaa infectionka idaa daawo waa ay yihiin haddana hadda neefka ugu koreeyo eriga inkastoo u daatay waxuu yahay qiimihiisa neefka ugu hooseeyo waa lixdan iyo shan midka ugu koreeyo waa boqol iyo toban boqol iyo labaatan siddeetan sagaashan saas isu dhex yaali marka alxamdulilah shukr bilcaalamiin kiilada hilibka ah waxaan gadnaa shan doolar muskiilada laba doolar iyo bar rubaca soddon iyo shan kun qaabkaasaan u kala gadnaa ilaahayna waxba naguma yeelin waa un ku dhaqannahay tan iyo taas alxamdulilaahi waxaanun dhalnay meeshaana un ka ceeshayno kusoo korsanay Hilibka ariga ayaa inta ugu badan dadka Soomaaliyeed aad u isticmaalaan waxaana arrintan ay saameysay dadka danyarta ah ee ku nool jowhar